فخور فخور بإسلامي فمنه ارتويت أنا الضامي هداني إلهي بعيد العمى لدين عظيم هو السامي لدين عظيم هو السامي فخور فخور بإسلامي فمنه ارتويت أنا الضامي هداني إلهي بعيد bismillaahi araxmaan iraxiim kulan wanaagsan dhegaystayaal qodobadan caawa barnaamijka dhuuxa wareysiyada idinkugu soo gudbinayna waxaa ka mid ah alkataa'ib oo baahisay fariin deg deg ah oo ka socota maxbuus kenyaan ah oo lagu magacaabo cabdulaahi ciise ibraahim oo ka mid ahaa maxaabiistii lagu qabtay dagaalkii eelcadde fariintiisa ayaan idinsoo gudbin doonnaa sidoo kale barnaamijka waxaad ku maqli doontaan shariif sheekh axmed cabdiraxmaan cabdishakuur iyo cabdi ismaaciil samatar oo dhaliilo kala duwan u jeediyey xasan sheekh qaarkoodna waxay ka hadleen safarkii xasan sheekh ee etoobiya oo halista ku ahaa madax bannaanida soomaaliya hadalladooda ayaad maqli doontaan dhegaystayaal barnaamijka qodobadiisa waxaa kaloo ka mid ah guddiga shirkadaha diyaaradaha ee magaalada muqdisho oo cabasho ka ah shirkadda fayfoori ee turkidu leedahay taasoo gacanta ku haysa shaqaalaha garoonka aadan cadde cabashada ganacsatada ayaad maqli doontaan waxaan meesha ka marneen xubnaha joogtada ah ee wararka caalamka iyo xubinta faa'iidada caafimaadka
إلهي بعيد العمى لدين عظيم هو السامي لدين عظيم هو السامي فخور فخور بإسلامي فمنه ارتويت أنا الضامي هداني إلهي بعيد العمى لدين عظيم هو السامي لدين عظيم هو السامي waa hagaag marka hore barnaamijka waxaan ku bilaabaynaa wararkii dunida waxaana soo jeedinaya cabdiraxmaan beder maxamed ciise aad baad u mahadsan tahay tobannaan ruux ayaa ku shahiiday kuwa kaana wa ay ku dhaawacmeen duqimo saacadii lasoo dhaafaya maanta ka dhacay qidaaca godoonsan ee khaza ciidamadii gumaystaha yuhuuddu waxay subiixii hore ilaa gelinkii dambe ee maanta ay duqimo kala duwan oo xagga cirkay ka geysteen marinka khaza waxaana duqimahaasi ku shahiiday dad badan oo shacab ah halkii ay dhaawaco kala duwan soo gaadheen kuwo kale aad u fara badan duqeyn aad u xoogan oo ka dhacday magaalada diiril balax ee bartamaha marinka khaza waxay ciidamada yuhuudda ku dileen ka badan sagaal ruux oo shacab ah halkii ay dhaawaco kala duwan soo gaadheen tiro intaa ka badan saddex ruux ayaa sidoo kale ku shahiiday duqeyn ka dhacday teendhooyinay dad barakacya la degnaayeenoo ku yaala duleedka magaalada khaza sidoo kale ciidamada yuhuuddu waxay weeraro duqeynna ku qaadeen deegaana iyo xaafadooyin badan oo ku yaala qidaaca godoonsan ee khaza guud ahaan marinka godoonsan ee khaza saacadii lasoo dhaafaya maanta waxaa ku shahiideen ka badan soddon iyo laba ruux oo shacab ah halkii ay dhaawaco kala duwan soo gaarheen tobannaan ruux oo kale dowladda qatar ayaa sheegtay in wadahadalka xabad joojineed ee u dhexeeya maamulka saynad yuhuudi iyo kooxaha muqaawamada falastiin uu dhow yahay afayeenka wasaaradda arrimaha dibadda ee dowladda qatar maajid al ansaari ayaa wuxuu sheegay in wadahadalka xabad joojinta iyo maxaabiis wadaarsiga ee u dhexeeya maamulka yuhuuda iyo kooxaha muqaawamada falastiin ee lagu qaban qaabinayo magaalada caasimadda waa qatar ee dowxa uu maraya marxaladii ugu dambeysay waxaana uu sheegay inay filayaan war wanaagsan oo ka soo baxa wadahadalka gaar ahaan markii laga soo gudba caqabaadka iyo khilaafaadka yaryar ee u dhexeeya labada dhinac ayuu hadalkiisa sii raaciyey afayeenka waxaana uu tilmaamay inay maanta si aada ugu dhow yihiin heshiiska labada dhinac ee lagu soo gabagabaynayo dagaalka khaza waxaana uu carabka ku adkeeyey afayeenka in labada dhinac bay soo gudbiyeen malafaadka ku saabsan wadahadalka xabad joojineed xogaha qaar ee haatan laga helay heshiiska ayaa waxay sheegayaan in qodobada heshiiska ay yihiin kuwii hore islamarkaana uu dhacayo markii uu netanyahu ogolaada dhammaan waxyaabaha ay muqaamadu doonayso haddaba wixii tafaasiilay ku soo kordhay heshiiskani dib ayaan ka soo gudbin doonaa insha allah dowladda jabaan ayaa doonaysa inay ka baxdo xindaabka maraykanka iyadoona cilaaqaad dublimeysid la sameynayso shiinaha xidhiidhka dhaqaale u dhexeeya xukuumadaha washington iyo tokyo ayaa sii xumaanaya iyadoo dowladda jabaan ay waayahan dambe si aada u danaynayso in xidhiir dhaqaale la samayso dowladda shiinaha ee uu maraykanka u arka cadowgiisa koowaad ee ku aadan dhanka ganacsiga tani ayaana waxay imaanaysaa kadib markii dowladda maraykanka ay shirkad laga leeya dalka jabaan isku dayday inay ku wareejiso kambeni ku yaala dalka maraykanka waxaana arrintaasi aada uga carooday jabaan iyadoo wixii marka ka dambeeyuu si aada isku bedelay xidhiirka maraykanka iyo jabaan ee ku aadan dharka ganacsiga iyadoona ay jabaan u badatay dhanka xukuumadda beijin wararka qaar ayaa waxay sheegayeen in dokiyo u diyaarinayso soo dhoweynay u sameynaysa madaxweynaha shiinaha shiin beijin kaasoo la filayay inuu bisha februari ku aadanayaa gudaha dalka jabaan iyadoona ay midda si aada usii kala fogeeni doonto xidhiirka muddada dheer u dhexeeya maraykanka iyo jabaan ee ku aadan dhanka dhaqaalaha kooxaha xuutiyiinta ee taageerada ka helaya xukuumadda tehraan ayaa duqiimo kala duwan ku garaacay xarunta wasaaradda dagaalka ee maamulka yuhuudda maleeshiyaadka xuutiyiinta ee ka dagaalama waddanka yemen ayaa waxay weerar gantallaha ku qaadeen xarunta wasaaradda difaaca ee maamulka yuhuudda uu ku leeyahay magaalada talaabiib ay caasimadda ka dhigteen maamulka gumaystaha afayeenka xuutiyiinta yaxyaa sariic ayaa wuxuu sheegay in howlgal militari ay ka fuliyeen xarunta wasaaradda dagaalka ee maamulka yuhuudda uu ku leeyahay magaalada yaafa ay gumaysiga yuhuudda kuwa jirta waxaana uu intaasii raaciyey in gantalada balaastikada ay adeegsanayeen uu si gaar u abbaaray bartilmaameedka nidaamka ka hortaga gantaalada ee maamulka yuhuuddana ku guuldaraystay inuu ka hortago ama uu wax ka qabta gantaaladaasi ayuu hadalkiisa sii raaciyey yaxyaa sariic tani ayaana waxay imaanaysaa iyadoo saacadda ka hor duqima ay maleeshiyaadkan ka geysteen gudaha maamulka yuhuudda ay ku dhaawaceen koo iyo toban ruux oo yahuud ah afayeenka u hadlay maleeshiyaadka xuutiyiinta ayaana wuxuu sheegay in howlgalkan ay ku beegsadeen xarunta wasaaradda dagaalka ee maamulka yuhuud uu yahay howlgalkii saddexaad muddo labiyo toban saac gudaheed ugu dambayntii hay-adda ammaanka ee dalka maraykanka ayaa soo saartay degniina ku aadan in dalka uu ka dhici karo weeraro la mid ah kuwii dhacay horraantii bishaan hay-adda ammaanka ee dalka maraykanka ayaa walaac xoogan ka muujinaysa suurtagalnimadii in dalkoodu martigeliyo weerar la mid ah kii ka dhacay new orleans horraantii bishaan janaayo kaasuu sababay dhimashada shan iyo toban qofood arrintan ayaana ku timid wargelin digniina oo ay soo saartay xafiiska baarista federaalka ee loo soo gaabiyay f b i-da iyo wasaaradda amniga gudaha ee dalka maraykanka ujeeddaduna ay tahay kor u qaadista wacyiga khataraha ku imaan kara dadweynaha dalkaasi taasoo ka imaanaysa waxay ugu yeedheen xag jiriinta digniintan ayaana lagu sheegay inuu jiro walaac xoogan oo laga qabo suurtagalnimada weerar la mida kii ka dhacay new orleans shacabka waxaan ka codsanaynaa inay ka digtoonaadaan weerar la mida kii ka dhacay new orleans ama kuwa argosiya waana inay kusoo wargeliyaan booliiska wixii ay ka shakiyaan ayaa lagu yidhi digniinta ka soo baxday f b i-da maraykanka war-saxaafadeedka ayaana lagu xaqiijiyey in weerarada suurtagalnimadana la beegsan karo xarumaha sharci fulinta kuwa saraakiisha ama shaqaalaha militariga iyo goobaha ay dadka ku badan yihiin oo ay ku jiraan goobaha xafladaha lagu qabto iyo suuqyada lagu dukaamaysto wararka caalamka dhegaystayaal caawa waa naga inta فخور فخور بإسلامي فمنه ارتويت أنا الضامي هداني إلهي بعيد العمى لدين عظيم qeybaha hore ee barnaamijka ayaan sii tallaabsanaynaa alkataa'ib ayaa baahaysay fariin deg deg ah oo ka socota maxbuus kenyaan ah oo lagu magacaabo cabdulaahi ciise ibraahim oo ka mid ah maxaabiistii lagu qabtay dagaalka eelcadde waxa uu la hadlay dadkiisa kenyaanka ah isagoo sheegay in dowladdiisu dayacday
Mimi kwa majina naitwa Abdullahi Isa Ibrahim kutoka Kenya. Nimesaliwa katika kaunti ya Wajia 1963.
magacaygu waa cabdulaahi ciise ibraahiim waxaan ka soo jeedaa kenya waxaan ku dhashay gobolka wajeer sannadkii kun sagaal boqol saddex iyo lixdankii waxaana hadda jiraa koob iyo lixdan sano in ka badan siddeed sano waxaan ahay maxbuus dagaal oo gacanta al-shabaab ku jira waxaan ku biiray ciidanka kenya sannadkii kun sagaal boqol lix iyo siddeetankii waxaanan ka tirsanahay qaybta sagaalaad ee ciidanka waxaan soomaaliya soo galay kowdii jannaayo labadii kun iyo lix iyo tobankii waxaana gacanta al-shabaab ku dhacay shan iyo tobankii jannaayo labadii kun iyo lix iyo tobankii kadib markii ay weerareen saldhiggii ciidanka kenya ee ceelcadde kadib weerarkaas waxaan filaynay in dowladda kenya iyo shacabka kenya ay wax ka qaban doonaan xaaladdeenna si aan ugu laabanno guryahayaga oo aan ula midowno qoysaskeenna nasiib darro taasi ma dhicin waana siddeed sano oo aanan arkin kuwii aan jeclaa iyo dalkii aan ku koray la yaabka waxaa ugu weyn in kuwanna qafaashay ee al-shabaab ay yihiin kuwa daryeelaya nolosheenna badbaadinaya oo ka shaqaynaya caafimaadkeenna waxaana haysatay siddeed sano oo aanan arkin waalidkeen xaasaskeenna iyo carruurteenna intii lagu guda jiray muddadan dheer waayo aragnimo xanuun badan iyo walbahaar joogto ah ayaa sababay in timahayaga ay ciroobaan waxaana ka fakiraynay xaaladda adag ee aannu ku jirno waxaan soomaaliya u nimid si aan u difaacno dowladda kenya iyo dadkeeda hase yeeshee ilaa maanta wax caawimaad ah kama helin dowladda kenya ama shacabkeeda xitaa mudaaharaad oo cadaadis lagu saaraya dowladda si ay xaaladdan wax uga qabato lama samaynin taasi waxay keentay in arinkayaga la yska iloobo feelkeenna lagu tuuro qashinka Ujumbe ni kwa serikali ya Kenya, haswa Mheshimiwa Rais William Kipchirchir Samee Arab Ruto.
si gaar ah waxaan fariin u dirayaa madaxweynaha kenya william ruuto mudane madaxweyne waxaan ahayn askar ku dhaaratay inay ilaaliso dowladda kenya waxaan soomaaliya u nimid amarka dowladda kenya waxaa lay khafaashay intii aan gudanayay waajibkayga difaaca sidaa darteed waxaan xaq u leennahay in dowladda ay ka shaqayso arrinkayaga oo na soo celiso si aan ula midowno qoysaskeenna si fiican ayaan u xasuustaa in madaxweynihii kaa horreeyey uhuru kenyaata uu dhammaystay labadiisii xilli isagoo naga dhaga adeegay oo naga jeestay maanta adigu waxaa tahay madaxweynaha waxaan kaa codsanaynaa in aadan ku dayan isaga ka shaqay xaaladdeenna sida awooddaada ku jirta madaxweynenimo oo na soo celi waxaan aad u rajaynaynaa inaad codsigeenna dhegaysa doonto oo aad dalkeenna si ammaan ah noogu soo celin doontid xusuuso inaan nahay bini'aadam adigoo kale ah oo aan leennahay qoysas aannu arag muddo ka badan siddeed sanno madaxweyne naga caawi inaan dib ugu laabanno qoysaskeenna
Ujumbe ni kwa raia ya Kenya, ni miaka kumi na tatu sasa tangu jeshi ya Kenya iingie Somalia, na sisi raia tukainua matawi na tukashangilia jeshi ya Kenya kuingia Somalia.
sidoo kale waxaan fariin u dirayaa shacabka kenya waxaa la joogaa saddex iyo toban sanno tan iyo markii ciidanka kenya ay soo galeen soomaaliya waagii aan soo gelaynay shacabku way u dabaaldegayeen dhacdadaas su'aashu waxay tahay maxaynu ka faa'iidnay maxaase nooga khasaaray tan iyo maalinkaas waxaan weynay kumanaan walaalahiin ah oo naftoodii ku waayey dagaalka waxaanan daciifinnay dhaqaalihii dalkeenna waxaan ku bixinnay xooggii iyo dhaqaalihii dagaal aan annaga ahayn xaaladda amniga iyo dhaqaalaha ee dalkeenna waa mid qof waliba og yahay dhowaan waxaad samayseen mudaaharaadyo ka dhan ah kordhinta canshuuraha iyo sicir bararka haddaba marka aad arrintaasi waddeen miyaynan habbooneen inaad xasuusataan askarta dhiiggooda idiin huray oo maanta maxaabiis idinku ah ma isweyddiiseen xaaladda qoysaskayaga oo aanan helin caawimaad ma ka fakarayseen carruurta aanan helin raashiin habeenkii ma ka fakarayseen xaaladda maxaabiista in ka badan siddeed sana ku jira gacanta al-shabaab shacabka kenyahow waxaan idinkaga baahannahay caawimaad naga caawiya si aan uga baxno halkan oo aan ugu laabanno guryahayaga waxaan ugu baaqayaa dhammaan shacabka kenya inay wax ka qabtaan xaaladdayada laga bilaabo madaxweynaha wasiirada xildhibaannada taliyaasha ciidanka walaalahayga ciidanka iyo guud ahaan dhammaan shacabka kenya waxaan idinkaga baahannahay caawimaad si aad nooga soo badbaadisaan halkan oo aad noogu soo celisaan guryahayaga si aan ula midowno qoysaskeenna waxaan mar kale ku celinayaa waxaan idinkaga baahannahay caawimaad waxaan idinkaga baahannahay caawimaad waxaan idinkaga baahannahay caawimaad Narudia tena, tunahitaji usaidizi wenu, tunahitaji usaidizi wenu na tunahitaji usaidizi wenu.
فخور بإسلامه فمن
barnaamijka dhuuxa wareysiyada ayaan ku guda jirnaa shariif sheekh axmed cabdi ismaaciil samatar iyo cabdiraxmaan cabdishakuur ayaa dhaliilo kala duwan u jeediyey xasan sheekh waxaana ugu weyn qodobada shirka jaraa'id lagu soo bandhigay gudnimada iyo foolxumada socdaalkii xasan sheekh ee etoobiya marka hore muxuu ka hadlay shariif sheekh axmed waa kan waxaan wada ognahay ee, baryihii dambe waxaa soo kordhay ee, dalkan sida aad og tihiin ee, xaalado kala duwan oo soo maray ee, maraaxil kala duwan oo soo maray ee, haddii dowladnimo laga hadlaayana waa in laga hadlaa heshiis waa in laga hadlaa dastuur haddii dastuur la ogol yahay in qof samaysto ama koox samaysatana dal ma wada jiraayo waxaan og tihiin waxyaabaha ka dhashay oo kala duwanaanta ah isla dastuurkii oo la bedelay in haddana la rabo in lagu qabto doorashooyin doorashooyinka dalka ka dhacaya inay one man one vote ahaadaan dhowr jeer aan ka hadalnay annaga aadaan usoo dhawaynaynaa laakiin marka ugu horraysa one man one vote dalkan ma ka dhici kartaa see uga dhici kartaa see noqonaysaa ayadoo one man one vote laga hadlaayo haddana four point five in la ilaaliyo annaga sida ay nala tahay noogu muuqato marxaladda hadda lagu jiro ama dhinac siyaasadeed ama dhinac amni waxaan aaminsannahay doorasho one man one vote iska daayay tii la yaqiinay oo hore loo soo qaban jiray inay adkaanaysa in la qabto sababtuna wax kale ma aha haddaan dastuurka heshiis lagu ahayn waxyaabaha kalena heshiis laguma aha maxaa yeele wax kale ayagay ka dhalanayaan dalka hadday doorasho ka dhacayso soo ma aha dalkoo dhan inay ka dhacdo ama meesha aysan ka dhacaynin la ogyahay sababta ay- sababta aysan uga dhacaynin ma ka wada dhici kartaa dalka oo dhan asbaabaha amniga ka sokow asbaabo siyaasi ah oo doorasho midaysan dalka aysan uga dhici karin ma jiraan hadday jiraan soo lama baahna in la xalliyo intaan doorasho laga hadlin nidaamkan hadda jooga markii uu doorashada gelaayay laba guruubaa ka maqnayd doorashooyinka waxaa ka maqnaay somalilan iyo al-shabaab madaxweyne al-shabaab waxuu dhaha iyaga lalama hadlaayo waa cagtaa la marina meesha wax ku dambeeyana waa ogtihiin somalilan waa maqan tahay waxaa raacday puntland waxaa raacday jubbaland marka doorashada la qabanayo ma waxaa laga qabanayaa magaalada muqdisho baydhabo eh, jowhar iyo maxaan ku idhaahdaa dhuusamareeb taasoo ma abuurayso dadku inay kala tagaan oo ay kala irdhoobaan oo haddana isu doonidooda wakhti badan lagu bixiyo sidoo kale cabdiraxmaan cabdishakuur oo ka hadlay goobta oo muqdisho ah ayaa isagana yidhi oo carwadii qaranka soomaaliyeed ay miiska u saaran tahay in inta la iibiyo la yidhaahdo guddigaa ku shaqaynaayo waa guddi markii hore bo- booli ku dhisnaa dhul booliyana loo iibinaayo sharciyo asaga u gaar ah sharci doorasho een, sharci xisbiyo ee, siyaasadeed guddi doorasho waxuu asaga uu gacantiisa uu ku rimistay gacan ku rimista ayuu samaystay hadda xogta aan helaynana waxaa waaye guddigii maadaama international communitiga beesha caalamka awalba dhaqaalihiisa laga raadi jiray laga waayey hadda in dhulka loo gadaayo oo carwadii qaranka soomaaliyeed ay miiska u saaran tahay in inta la iibiyo la yidhaahdo guddigaa ku shaqaynaayo waa guddi markii hore bo- booli ku dhisnaa dhul booliyana loo iibinaayo ayaa la rabaa dad soomaaliyeed in dowlad loogu noqdo waa ayaan darro weyn dadkii wuxuu ku kala irdheeyey dastuurka inuu bedelo heshiiska lagu ahaa wuxuu kaloo ku kala irdheeyey awood qaybsigii inuu dhaawacay dalka dhexdiisa ahaa oo dowladdii ay noqotay dowlad keligiis gacantiisa ku jirta dalkan awood qaybsi iyo dastuurkaas federaalka ah iyo nidaam baarlamentarian ah iyo doorasho afartii sana mar dhacdaa lagu wada joogay ayaa beys u ahaa heshiiskiisa intiibuu ku tuntay oo u duulay adisababa soo u soo raaligeliya abiy axmed soo kama fiicnayn inuu waalidii soomaali raaligeliyo oo uu ka dego deegaanada soomaaliya colka siyaasadeed la yahay intuu nin etoobiyaana hoostiisa tegi lahaa waad la socotiin dadka soomaaliyeed waxaa lagu abaabulay oo guri iyo geedba looga soo bixiyey dhulkeenii cadowaa qaadanaya soo madaxweyne shariif sheegay baarlamaankiyaa loo shiri mucaaradii muxaafidaa lagu taageeray hal subax uu diyaarad qaatay waxaan aragnay asagoo abiy axmed la dhaansi garaynaya la qoslaya cabdi ismaaciil samatar oo ka tirsan aqalka odayaasha ee dowladda federaalka wuxuu diiradda saaray socdaalkii xasan sheekh ee etoobiya iyo duulaanka lagu soo yahay badda iyo beriga soomaaliya intii taalkayga waxaan isku dayay inaan soo ururiyo oo soo gunaanado haddii alla ka dhigo horta arrintan etoobiya ee soomaaliya oo dhan waran ku noqotay waxaa soo bilaabay taariikhdii dhaweyto ninkii madaxweynaha ka ahaa hargeysa ee muuse la odhanaya muuse markuu etoobiya tegey uu soo samaysanayay heshiiskan etoobiya la samaysanayay baadiyaha addisababa ayaa la geeyey ciir ayaa madaxa lagaga shubay ciir ayaa madaxa lagaga shubay xasanna markuu addisababa tegay maalintii dhaweyto ciidankii loo samaystay baddeenna inay qaataane navigooga qaybtii damaashaadka ugu qaybsanayd ayaa ku jeesjeestay xasan isna qosol iyo laab furasho ayuu keenay labadaasi waxay yihiin waxa weeyaan hanjabin soomaaliyeed waayo hanjabin soomaaliyeed waayo marka etoobiya maxay doonaysaa walaalahay baa ka hadlay dhulkeennay doonaysaa qaar wayba haysataa inta ka hadhanayna ku darsato badda ayay rabtaa innaku haddaan soomaali nahay anigoo ka duulaya hadalkii cabdiraxmaan ahaa calaacalkan iska dhaafin maxaan rabnaa innaku waxaan rabnaa soomaali oo mida oo walaala ah oon ku kala qaybsanayn oo islaamnimo iyo soomaalinimo ku heshiisa qof walbana xaqiisa iyo xaqeega uu helayo isagoo jumhuuriyadda jooga jumhuuriyadda oo madax bannaan oon qofna ciir dhakada kaga shubin ama ku jaasin ku dheeldheelin tan rabno waayo taas haddii qaraarkii muuse biixi soo saxiixday la diiday kani muxuu kaga duwan yahay kan cankara ka yimiday ee turkiga ka yimiday muxuu kaga duwan yahay kaa muuse saxeexana waxaa ku qornaa inta la ii sheegay ma arage in etoobiya la siiyo dhul konton sannadood hay kiraysato iyo iyada xukumato oo xeebaha waqooyiga ku yaalla tan canqarana waxaa ku qoran waana hadalkii madaxweynuhu ka dhawaajinaya turkiga ku beegan inay kiraystaan dhul inay ka mid noqoto heshiiska la gaadhayo wax u dhaxeeya abadan ma jiro xasan markaa haddii muuse laga diiday isaga ajandahannu ka diidanaa muxuu yahay uu doonayo ama dhulkii inuu xaraasho ama maguurtadii dhaxalka soomaaliyeedee badd iyo dhul ahaa inuu cid kale ka kireeyo ama ku wareejiyo dan qudha ayuu ka leeyahay walaalahayna way ka hadleen dantaasina waxa weeyaan inuu meesha sii joogo oon cid kaloo la tartami kartaa hayna iman taas ayuu u burburinayaa gobollada taasuu u cunqabadaynayaa ama jubbaland ama meel kaleba markaa dantiisa gaarka ah iyo danta gaarka ee abi axmed ayaa walaaloobay soomaaliyeed markaasi xukumka ugu waaro xaraashka u badiyo jeesjeeska lagu samaynayo u bato ciirta dhakada laynaga shubaya hay sii badato yaa waxaasoo dhan waxaa loo samaynayaa maaha jiilkiinaa soo kacaya iyo kuwa iman doona in la waaro xaqooga inuu waaro ee in isagu sidii muxuu ahaa qolooyinkii ahaan jiray cimri daa'imka madaxda ahaa inuu halkan ka noqdo taa haddaynu yeelnana ilaahay haynoo naxariisto taa haddaynu yeelno ilaahay haynoo naxariisto dhulkani waa dhulkeennii dhulkii etoobiyaanka maaha ilaahay baa halkan inagu abuuray cid kale hadyadii noomay siin maalintuu ilaahay dhulka duubo ayaa teennana la duubayaa inta ka horraysa soomaaliya waa inay ku tashataa in cid kale oo halkan ka atoorayn karta hayna iman karin laba kelmadood ayaana afingiriis ku odhan doonaa qolooyinka afingiriiska wax ku dhegaysta iyo turkigaba sida madaxweynuhu sheegay abaal badan baa loo hayaa gurmadkii gaar ahaan dadka masaakiinta ah ay u soo gurmadeen markuu madaxweynuhu madaxweynaha ahaa we respect the people of turkey we respect their president and their institutions but we want to just فخور فخور بإسلامي فمنه ارتويت أنا الظامي هداني إلهي بعيد العمى لدين عظيم
qodobo kale ayaa nugu soo maqan balse markaan ku soo dhowaada xubinta faa'iidada caafimaadka iyo doctor maslax oo ka tirsan isbitaalka guud ee kunyabarow
أنا باسم الشافي أرقيك من كل سقام يؤذيك بيميني أمسح ما تشكو وبعمري الباقي أفديك وأتمتم دمعا ودعاء يرعاك الله ويشفيك وأتمتم دمعا ودعاء يرعاك الله ويشفيك لا بأس عليك ولا وجعا أجر وطهور وشفاء ويقين بالله يداوي ما عجزت عنه أطباء
بسم الله الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وآله وصحبه وسلم أجمعين أما بعد آه، حلقتنا عاوة وحنكو قادن دونا آه، مادة اللي يرادو بوتاسيوم آه، بوتاسيوم وحي كمي تهي آه، معادنتي مينرالسك أنسو قادنيني حلقات كيني نوسو سعودي آه، مادة بوتاسيوم وحي كالين مهم أحكا قادتا آه، ديسكا آه، electrolyteska macdanta jirka uu qaadanayo ee waxay isku xirtaa shaqada guud ee wareega dhiigga iyo mataqaana isku xirka macdinta ay sameeyaan dhammaan ee faa'iidooyinka ay inoo leedahay maadadan potassium ee waxay kow een, ah, wareejisaa shaqada ee wadnaha uu qabto ee waxay sidoo kale yaraysaa een, pressureka wadnaha uu sameeyo ama cadaadiska dhiigga uu sameeyo ee waxay kaloo kaalin muhiim ay ka qaadataa inay soo saarto nucleic acidka waxaa la yidhaahdo inay soo saarto ee sidoo kale waxay samaysaa een, inay baalensa garayso ama isku dheelitirto ee, fluidska waxa la yidhahdo ama dareeraha jirka baniaadamka uu isticmaalo ee sidoo kale waxay aas-aas u tahay inay normal ka dhigto xaddiga caadiga ee neerfaha iyo shaqada murqaha ay qabtaan Ee, sidoo kale waxay bedeshaa ee, glucose day waxay u bedeshaa ee, glucogen wax la yiraahdo ama markaasi ay u bedesho sokortaas ay u bedesho glucogen hormoonka la yiraahdo Ee, sidoo kale ee, waxaa loo yaqaanaa een, shidaalka murqaha inay tahay ama ay samayso ayaa loo yaqaanaa Ee, sidoo kale waxay muhiimad ee, gaar ah u leedahay ee, shaqada keliyaha ee, isku dheelitirka iyo horumarinta iyo ee, mataqaanaa wax soo saarka keliyaha ay sameeyaan Ee, sidoo kale waxay ka caawisaa sambabada inay soo saarto carbon dioxide ama hawada la isticmaalay oo jirka isticmaalay ee, inay bannaanka usoo saarto Ee, waxay sidoo kale een, eh, horumarisaa een, acidka ama alkalinka wax la yiraahdo ay isku dheelitirta isla markaasna ay horumarisaa Ee, potassium ee, meelaha ama ilaha aan ka heli karno ee, waxaa ugu horeeya ee, timirta ayaa ugu horeysa ee, muuska ayaa ugu horeeya ee, qaraha ayaa ugu horeeya een, hilibka dhammaan meelaha uu ka imaadaba qudaarta cagaaran noocyadeeda kala duwan miraha gaduudan oo loo yaqaano strawberryga iyo wixii la mid ayaa laga helaa maadada potassiumka ee jirkeenna hadday ku yaraato waxyaalaha qofka uu dareemi karo waxaa ka mid ah ee, murqa xanuun iyo murqaha qofka oo daal uu ka dareemo ama dibac inuu ka dareemo ee, labo ee, daal guud qofka inuu soo wajaho oo ama uu dareemo jirkiisa ee, si ku meel gaar ah xusuusta qofka inuu u yareeyo ee, in mataqaanaa muruga ama warwareer jahwareer qofka inay soo wajahdo ee, dheefshiidkiisa inuu xumaado ee, islamarkaasna calooshiisa ay fadhiisato ee, cudurada kelyaha ku dhaca inuu qofka la kulmo iyagoo bilow ah iyo iyagoo raaga intuba ee, hurdada inay caadi noqon weyso ee, dhiigga inuu kaco ee, dhibaato xagga neerfayaasha inay dhacaan een, xagga jirka inuu daciifo dacfii jirka inuu qofka ku dhaco onzaid inuu ku dhaco qofka maqaarkiisu inuu qalalo nabra inuu ka keeno wejiga iyo finan iyo dhibaato xagga maqaarka qofka inuu dareemo garaaca wadnaha inuu ziyaado ama uu noqdo heer oo mataqaana aan caadi ahayn ee, ugu dambeyntiina qofka inuu dareemo xagga maskaxda dabci xuma iyo mataqaanaa warwareer iyo maaragtay dabeecadda inay ka dhunto qofka inuu dareemo Ee, calaamadaha marka maadadan potassium haddii jirka ay ku badato uu qofka dareemi karo kow wuxuu dareemaa sumow guud jirkiisa inuu sumowo qofka ee, wadna garaaca aan caadi ahayn inuu qofka dareemo ee, wadnaha inuu qofka istaago wadnaha inuu istaago qofka inay markaasi ku dhacdo ee, labalaba iyo matag iyo shuban iyo boog caloosha ah inuu qofka arko qiyaasta marka maadadan botassiumka aan ka qaadan karno maalintii caruurta yaryarka ah ee dhalashada ilaa halka sano waxay qaadanayaan toddoba boqol oo miligram maalintii caruurta halka san ilaa saddex sano waxay qaadanayaan saddex gram maalintii afarta sano ilaa sideed sano waxay qaadanayaan saddex dhibic sideed gram maalintii caruurta sagaalka ilaa sideed tobanka sano waxay qaadanayaan afar dhibic shan gram maalintii sagaal iyo tobanka iyo wixii ka weyn waxay qaadanayaan afar dhibic toddoba gram maalintii haweenka uurka leh waxay qaadanayaan afar dhibic toddoba gram maalintii haweenka nuujinaya waxay qaadanayaan shan dhibic hal gram maalintii aad iyo aad umahadsantii
لا بأس عليك ولا وجعا أجر وطهور وشفاء ويقين بالله يداوي ما عجزت عنه أطباء واستبشر ما داء إلا وله مهما اشتد دواء واستبشر ما داء إلا وله مهما اشتد دواء
فخور فخور بإسلامي فمنه ارتويت أنا الضامي هداني إلهي بعيد العمى لدين
qeybaha dambe ee barnaamijka dhuuxa ayaan soo gaarnay guddiga shirkadaha diyaaradaha ee magaalada muqdisho ayaa cabasho ka ah shirkadda fayfoori ee turkidu leedahay taasoo gacanta ku haysa shaqada garoonka aadan cadde
halkan waxaa fadhiya madaxda diyaaradaha soomaaliyeed waxay maanta iskugu yimaadeen in ay soo gudbiyaan oo ciddii ay khusayso ay u soo gudbiyaan cabashada ay qabaan diyaaradaha soomaaliyeed haddii la yidhaahdo diyaaradaha soomaaliyeed maxay yihiin diyaaradaha soomaaliyeed waa kuwii wixii burburkii ka dambeeyey dadka soomaaliyeed shaqadii baaxadda lahayd oo dalka iyo dibaddiisaba ka jirtay kuwii soo qabtay weeye waa kuwa ayroboorada dhowr iyo labaatan ayroboor oo dalka ka jirta koonfurtaba ha u badnaadeena dhiirigeliyey oo qaybo badan oo ka mida contribution ay leeyihiin lagu dhisay diyaaradaha muhiimaddaas leh runtii waxay u baahan yihiin ama ay mudan yihiin in loo turo dadka iska leh lagama sameeyo dhaqaale laakiin mujtamaca ayaa ku nool mujtamaca ayay waxay u qabtaan khadamaad ama service muhiim ah cabashadoodu waxay ku wajahan tahay shirkadda fabori oo markii ayroboorkan la dhisay aadan cadde labadii kun saddex iyo tobankii ayaa waxaa la siiyey kontaragtiga handhalinka oo ay shirkadaha soomaalida ay la galeen heshiiskaas dowladduna ay korjoogteynaysay heshiiskaas diyaaradaha soomaaliyeed aniga ayaa u matalayay oo u saxiixay dhinaca shirkadaha soomaalida heshiiskaas markii la gelayay ayroboorka kabasitigiisa runtii waxaa lagu itaalay ama uu ku salaysnaa sideed shirkadood ama sideed diyaaradood maalintii inay service u sameeyaan kontaragtiga lacagta lagula heshiiyey ama heshiiska lala galay waxaa lagu itaalay lacagtii ay geliyeen iyo diyaaradaha tirada yar oo ka shaqeeya ayroboorkan lacagtaas handhalinka ah aaday u fara badnayd waxay laba ujibaar ka badnayd diyaaradaha ee dowladaha gobolka handhalinka loo sameeyo diyaaradahooda ayay laba ujibaar ka badnayd markaas wixii ka dambeeyey ilaahay mahaddiis waxaa kor u kacay garaafkii diyaaradihii isticmaalaya garoonkan ama international ha noqdeen ama local ha noqdeen waxaan waxba iska bedelin oo halkoodii jooga qalabkii ay ku sameynayeen serviceka oo handhalinka ay ku sameynayeen waxba iskama bedelin sidaasi si la mid ah waxaan waxba iska bedelin lacagtii aan ku heshiinay diyaaradaha markaa sideedda ahaa marketkeedu waa fiicnaayo diyaaradaha soomaalidu ma badnayn laakiin hadda waxaa batay diyaaradihii internationalkii ilaa sideed bay sii marayaan lookalkii labaatan iyo dhowr ayay sii marayaan suuqii ay haysteen sideeduna waa isla suuqii waxba iskama bedelin iyadoo intaas lala daalaadhacayo oo cabashooyin badan aan ka gudbinay inay qalabka hagaajiyaan ama ay dhimaan lacagta handhalinka ayaa nasiib daro hadda waxaa la kordhiyey oo ay ku soo dareen charges cusub lacagtii markii hore aan ku heshiinay annagoo wax heshiisa oo aan ka galnay aysan jirin ama aan ka wada fariisannay maadaama ay ahayd heshiis laba daraf ah annagoo aan waxba ka fariisanay waxay soo kordhiyeen charges cusub arrintaasaan waxaan rabnaa maanta cabashadeeda inaan u soo gudbinno cid kasta oo ay tahay inay wax ka qabato intaas ayaan rabaa inaan idhaahdo
فمنه ارتويت أنا الضامي هداني إلهي بعيد العمى لدين عظيم هو السامي لدين عظيم هو السامي فخور فخور بإسلامي فمنه ارتويت أنا الضامي هداني إلهي
dhegaystayaal guud ahaan intaa ayaan ku soo afmeeraynaa barnaamijka dhuuxa waraysyada tan iyo kulanti dambe wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu
وجدت هناء وذقت الرضا وزالت عن القلب آلامي أنست بأهل هم إخوة رعوني بحب وإكرام فلله شكري غزير العطاء سأبقى فخورا بإسلامي سأبقى فخورا بإسلامي